awal sheekadu waxay taagnayd kala gur kala gurkii hadday dhaaftayna maanta waxay taagan tahay in la yidhaaho yaan la qaadan maxaannu ku noolaanaynaa dalka ma nalaga qaxinayaa deni ha sheego hadduu dalka rabo inuu naga qaxiyo oo doonni naga saaro meeshuu noo saarayo deni ha sheego laakiin annagu dalkii dadkii reer puntland oo dalka u dhashay baanu nahay oo maxay ahayday dad soomaaliyeed baanu nahay mana haysanno wax maxay ahayday doolarkana maba naqaano anigu maamaan ahay doolarka maba kala aqaan wixii wax la igaga iibsanaya ma aqaan soomaaligaasaan aqaana ma fahantay marka waxa weeye waxaanu sadaqaysanaa waa waa waa dool waa soomaali kunka biyahaanu ku cabnaa kunkii waa nalagu diiday sadaqadii qofkii miskiinka ahaayo indhaha lahaa oo curyaanka ahaayo aan waxba haysanin ee aanu siinaynay waxaa la yidhi lama qaadan karo dani waxa weeye si deg deg ah uga jawaabo dhibaatadan haysata haddaanu dad muwaadiliina oo soomaaliya oo reer puntlandan nahay oo hoyooyin nahay oo ilmihii jaamacadda waxaanu ku bixinaynaa ay soomaali tahay oo waxaanu saacaha u siinaynaa ay soomaali tahay oo aanaanu waxba heli karin dani maalintuu waddanka u dhaaranayey oo kitaabka u marayey puntland wuxuu ugu dhaartay inuu waxa soo geliyo oo shacabkiisa uu maxay ahayday isbeddel uu keeno wax isbeddelana ma haysano wax isbeddela oo danin aanu ku haynaa ma jirto waxa weeye dhibaataana haysata dowlad ma haysano awlaaddii waxa weeye waa naga baaga muudo wixii wax baranayay wixii aanu siinaynay waa soomaaliya nusasaacaha dee wixiina waa nalagu diiday deni si deg deg ah uga jawaabo isagaa madaxweynaha yagiiyahoo wiilka yagiiyahoo waxyaafada maxamuud yuusuf baaliyadaa waxaan ku noolahay magaalada booso qof ciyaar yar haysta baan ahay oo iska sabool iska danyar lacagta soomaaligan saa ku soo shaqaysana waa lanaga diidan aan ilmuhu ugu adeegano marka annaga dhibaatada waa nagu soo food saarteen waxaa waaye waxaa weeye lanaga joojiyaan rabnaa annaga aniga wuxuu ii saameeyey waxaa weeye wixii aan soo shaqaystay ilmayga maanta raba inaan ugu adeegto oo luqmad u siiyo waa laiga qaadan waayey hadda waxaa waaye inaan dib ugu noqdo anigoo waxba gacanta ugu sidin waxaan la kulmay meesha istaaga soomaaliya haddaan soo saaray waa liiga ceshay kaagaga adeegan maynaa le hadday hilibta hadday qudaar tahay sicir bararka shilin soomaaliga dhibaato weyn baa awalba ku qabnay hadaa la guraya marka annagu ku sarrifanno saddex milyan iyo laba boqol afar milyan iyo laba boqol afar milyan iyo afar boqol misna sintiga cirku noogu sii socday waa noo xariisan yahay kaashka hadda anu mooskaasaan gadaa waxaan siinaayey lix kun iyo shan kun yaan siinaayey saakayta shilin soomaaliga waa la nacay waa la joojiyey haddaa la guurayahay doolar baanu hadda gadaynaa magaalada dhan doolar bay gadaysa cid kaa shaqayataa ma jirto dharku ma qaato haddaa la guura caanaha xitaa kuwa gadaa ma qaataan kuwa haddaa la guura annagii hilibka awalba qaadan jirnay annagina waa naalagu nacay hadda saaka markaan suuqa la kulano soo galnay waxaan la kulnay suuqiyo xiran waxba aan kala soconaynin haddaa la guuraya meelihii o dhan wada dadan wax shaqaaha aan jirin lacagta shilinka soomaaliga ayaa la diiday aniga hadda kula hadlahay nin baan moos ka soo qaatay lacag bay igu lahaa lacag moos bay igu lahaa saaka waa u geeyey shan milyan bay ahayd waa la igu soo celiyey waa haysta hadda waa ii taallaa marka suuqii ma kala soconaya wax kala soconaya ma jiro annaga cambahaas iyo mooskaas iyo yaanyadaas iyo dadku masaakiinta waxaas ku nooliyo wixiina lagu nac dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay lacagtan ayadaa awalba samaysta taayadina ayadaa naga daadisa mid baanu lahayn horo dowladda hore ahayd waa la daadiyey mid kalea la daadiyey tan ayagaa noo sameeyey ayaga haatanna daala kuura aanu hayna in la yidhi dekeddii waa laga joojiyey cashuurtii awalba dekeddaas aa jirta meel kale ma aada jirin marka lacagtaas daala kuura waa inay qaataan dowladdu dadkana way lacagta u socodsiiyaan si fiican buu u saameeyey awal goro waa laga mudaharaaday gaalkacyaa laga mudaharaaday boosaasna u aragtaan waxa weeye waxa ku noolaa dadka masaakiinta gaarigacmada kuwa tugsada kuwa kalluunka duba kuwa qudaarta guta ee kuwa beri jira kuwa meel walba jira miyihii magaalaba cid doolar haysta ma leh maraykanna ma ahin dad soomaaliyaanu lahayn lacagteenna waa lacagtaa walaalkii madaxweynaha puntland saciid cabdullahi deni waa ku khaldan inuu dhaho maanta shilin soomaaliya la qaadan maayo markuu magaala boosaas ka soo degaayo musharaxa wuxuu ku hadlaayay waa maqlayseen boosaas meeda boosaas meeda inuu lahaa inuu maanta la dhaho kastamadii shilin soomaaliya la qaadan maayo walaalkii waa ku khaldan waxaan leeyahay madaxweynuhu si go'aankaasi degdega ugu noqdo aniga waxaa la yidhaha goobe ayaa yidhaha dalka toosadaan ka mid ahay aniga see saakii koob shaac waa igo waayey kashkii waxaan rabnaa madaxweyne waxaan ka codsanaynaa anaga masaakiinta noo dardo iyo dadka macnaha ganacsiga oo qurux noolnaha in loo fiiro oo kashina la socotaan rabnaa kaas waa limidii soomaali waa limidii ya kashki ma socdo waa la yidhi kashkii ma socdo ayaa la yidhi ganacsiga dadkii shaah gadanay kolka shoogta waa laga gadan waaye waxaan nahay dadkaa ganacsatada ah waxaan ku idhi waxaan haynaa waa lacagteenna maxaan ku idhaha soomaaliga lacag doolar iyo dalkeenna ma taallo waan ku inqaabannahay xabadda koostada ah waxaana laga gadaa hal doolar kiishka salladhka waxaana laga gadaa labaatan doolar waxa weeye baradho iyo yaanyo sidoo kale dee saasaa loo cadilan yahay maantana shoobaro iyo hawle iyo rafaad baa dhacay waxaa lacagta kaashkaa lama qaadayo halkeentee ka keenna waay waan iska darnay waan iska daynay maxaan samaynaa waayahay bandoobaana lagu soo rogay waxaa la yidhi lacag maxaanku idhaha kaasha lama qaadi karo alaabtiina daboosha waayo kolka kaashkii wax lagu qaadan waayo doolarna uun carrada oolin ganacsigii muxuu samaynayaa masaakiintii yaa dee kollay dayacaa iyo rafaadkaasa hooyaga caliya iska jira ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxa weeye dad mawaadi oo waddankooda jooga oo waxaanku idhaha lacagtooda haysta oo lacagtoodii laleeyahay maxaanku idhahdaa idinma anfacaysa doolar raadsada halkeen ka raadsanaa waxaan ka mid ahay hooyooyinka fadhiista suuqa qudradda waxaa weeyaan aniga khaasatan waxaan deganahay sayladda haddaan sayladda deganahay oo aan saaka damcay inaan shaqadaydii soo kallaho macnaha waxaan la kulmay bi'eladii oo aan shaqaynayn wixii aan doolar sidan annagu qaadi maynaa la yidhi waxaa weeyaan boyntutuu qofkii aan sidan oo doolar aan ahayn kaash xitaa maaha macnaha boyntutuuga haddii inta la sarrifo kaashka lagu macnaha uu qaadanayo waa macnaha waa macne annaga waxaana lagu yidhi haddii aadan sidanin doolar gaadhiga cagma saaraysid bi'eladii oo dhan waa la baakimay ilaa halkaa sayladii ilaa halkaa suuqa ayaa saaka waxaan ku imi muxuu ahaayey lug waxa weeyaan waxaasina macnaha wax shaqayn kara ama macnaha suurtagala ma aha waxaa loo baahan yahay caqliga saliimka ah inuu shaqeeyo waxaa weeyaan waxaanu nahay qudradley hooyooyin baanu nahay carruuro yaryar baanu u shaqaysannaa haddii aanu nimi suuqii oo aanu suuqii nimina waxaa weeyaan kunkii kaashka ahaa la qaadan maayaa la yidhi ummaddii oo dhan macnaha way isku xaniman tahay waxaa weeyaan dee waxaan u baahannahay xal degdega xal degdegaanu u baahannahay dalku waa yar daallan yahay xagga dhaqaalaha dadku waxa weeye sbeshali dadkii shacabka ahaa xagga dhaqaalaha waa la daallan yahay waxaan u aragnaa maxay ahayd waxa lagu nool yahay oo dadku boqolkii sagaashan iyo sagaal ku nool yihiin waa lacagta kaashka ah hadday masaakiin tahay hadday tahay dadku waaba isku dan haddeen maba kala fogo xagga danta iyo xagga maaragtay nolosha dadku maba kala fogo puntland waan aaminsanahay shayga la yidhaahdo doolarka madaxweynuhu inuu isdul taago inuu ahmiyad gaara siiyo inuu bahalka fariisiiyo in maxay ahaytoy uu leebal geeyo uu isleeyahay waa macquul oo dadku waa ka waa ku wada noolaan karaa waana ku shaqaysan karaan waa codsi madaxweyne weeye bikaws waxaa weeye dadku turniishay rabaan waa dadkii dadku waa daalan yahay ilaa iyo xad waxaa jira dhaqaaluhu waa tabcaan dadku waa tabcaan shaqooyinku waa iska dadku waa tabcaan marka madaxweynaha waxaanu jecellahay dowladdeeda inay fiiro gaara u yeelato nolosha dadka dadweynaha inay bahalka doolarka la yidhaahdo salayso kaashku waa waxa dalkeenna ka socda oo lagu noolyahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal kaashka madaxweyne siidaa kaashka siidaa laakiin